maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay dufcada shanaad ee maxaabiso weedaarsiga maamulka yuhuudiya kooxda muqaawamada falastiin ayaa maanta oo sabti ah suurta gashay kooxa muqaawamada falastiin ayaa sabtidii maanta sii dayey saddex ka mid ah maxaabiista saainada yuhuuda ay gacanta ku hayeen kuwaas oo ka mid ah kubii la soo qafaashay oktoobar toddobadeeda magacyada saddexda maxaabiis ayana waxaa lagu kala sheegay iliyaaho daston sharacbi awra abraham liifa iyo awho dimna cami mid ka mid a mas-uuliyiinta guutada la qasaamayaana wuxuu hay-adda saliibka gaduudan u gudbiyey warqadda wareejinta maxaabiista oo ka dhacaysay magaalada dayril balaax ee bartamaha marinka khaza maxaabiista saynad yuhuudda ee la sii daayaana waxay sheegeen maray hadlayeen in waddada keliya lagu soo deeni kara maxaabiista kale hartay ay tahay dhammaystirka heshiiska dhex maray laba dhinac si la mid a xafladii hore lagu wareejinaya maxaabiista saynad yuhuudda waxay midanna xambaarsaneyd fariimo kala duwan oo loo dirayey gumaystaha yuhuudda iyo inta ku safka ah maamulka gumaystaha ayaasna wuxuu sii dayey maanta maxaabiis falastiiniyiinna oo gaarayay ilaa boqol siddeetan saddex ruux kuwaasoo dhammaantooda soo gaaray qidaaca khaza waxaana laga soo dayay dhammaan maxaabiistan xabsiyada kale ah cawfar iyo kadsiicooda ay gacanta ku hayaan ciidamada yuhuudda dowladda ruushka ayaa waxay la wareegtay gacan ku inta magaalo istraatiiji oo ku taala dhulka yukrain xukuumadda moscow ayaa waxay shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigan ciidamadeeda magaalo istraatiiji oo ku taala bariga waddanka yukrain war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaana waxaa lagu sheegay inay ciidamadooda u suuro gashay inay la wareegaan magaalada tirotiski ee ku taala bariga waddanka yukrain bilihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda ruushka ayaa waxay howlgal la xawliya ay kula wareegayaan deegaanada ku yaala bariga waddanka yukrain ka wadeen gudaha dhulkaasi iyagoona gacanta ku dhigay tiro magaalooyin oo ay markii hore gacanta ku hayeen ciidamada dowladda yukrain wasaaradda arrimaha difaaca ee xukuumadda kiyef ayaana waxay sheegtay inay magaalada ku soo baxday markii ay gacanta ku dhigeen ciidamada ruushka mid aad u qarriban waxayna barta telegramka ku baahisay sawirro laga soo qaaday magaalada oo laga dheehanayo burbur aad u xoogan dhanka kale moscow ayaa waxay sheegtay inay gacanta ku dhigtay afar haween oo looga shigsan yahay inay la shaqaynayeen sirdoonka dowladda yukrain baaritaanno ay sameeyeen ayaana waxay ku sheegeen in haweenkan lagu soo tababaray gudaha dhulka yukrain ciidamada saynad yuhuudda ayaa gudaha u galay magaalooyin ku yaala daanta galbeed ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa xog ku galay magaalada khaliiliya ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee laysto sidoo kale waxay xog ku galeen ciidamada yuhuudda deegaanooy ka mid yihiin koobar oo dhanka waqooyi galbeed ka xigta magaalada raamallah sil wadoyna dhanka waqooyi kaga beegan raamallah iyo yelmun oo dhanka galbeed ka xigta magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee laysto wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in ciidamada gumaystaha ay mar kale gudaha u galeen deegaanka naabolis ee bariga daanta galbeed waxayna ciidamada gumaystaha yuhuuda fulayeen saqafyada guryaha ku yaala xerada balaada ee bariga ka xigta magaalada naabolis gawaarida cagafcagafta ee ciidamada yuhuuda ayaana bilaabay inay burburiyaan kaabayaasha dhaqaalaha ee xerada balaada geesta kale magaalada dulkaram oo ku taala waqooyiga daanta galbeed ee laysto dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay beegsadeen ciidamada gumaystaha yuhuudda oo gabaad ka dhiganaya dhismo la degan yahay oo ku yaala agagaarka xerada dulkaram ee daanta galbeed halka ciidamada gumaystaha gurmud cusub u direen dhanka magaalada dulkaram ila warida lagu kalsoon yahay aljaziiro u sheegay in ciidamada gumaystaha ay weerar ku qaadeen xaafado ka tirsan magaalada jiniin ee daanta galbeed waxaana intii howlgallada uu socday ay radeen banbooyin ka dhawaaqa si kastaba ciidamada gumaystaha ayaa si laba jibaariyay howlgalladooda daanta galbeed iyadoona howlgalkooda militari ee magaalada jiniin uu soconaya afar toddobaad oo xidhiir ah ugu dambayntii marka bay leedahay hay-adda sirdoonka ee dowladda ruushka ayaa ku gubanaya bartamaha badda mediteraneanka waxaa badda mediteraneanka oo dhow dalka suuriya koololaya markab sirdoon oo ay leedahay dowladda ruushka warbaahinada caalamka ayaana si adda uga hadlaya gubashada markabkan ee qiimaha sare ugu fadhiya dowladda ruushka markabkan ayaana waxaa magiciisa lagu sheegay tandin iyadoona ay ku shaqaynayeen sirdoonka dowladda ruushka waxaanu in muddaa ku safrayay siday warar ku tilmaamayaan badda dhexdeeda waxaa sidoo kale ugu waramayaan shaqaalaha markabka ay diideen caawimaadday maraakiibta naato isku dayeen ay u fidiyaan warbaahinta ayaa waxay sidoo kale sheegaysaa in markabkan uu ku xiran yahay tiknolojiyadda lagu basaaso isgaarsiinta iyo waxyaabo kale isagoona si aada iskaga ilaalinaya inta badan dalalka caalamka waxaa sidoo kale la sheegaya inuu awood u leeyahay markabkan inuu fuliyo weerar dhanka hawada ah isagoona dhexgalaya internetka ama korontada ka saaraya waddanka oo dhan isla markaana fulinaya qarax loo adeegsaday korontada waxaana intaa sii dheer uu markabkan hakadgelin karaa waxyaabaha ku shaqaynaya elektroniga sida tareenada iyo gawaarida rikaabka wararka caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa